kani ka dhaahici baraha dadka waxuu dhigayo jaali ka dhaadhici u dhaqso waa farkeeniye u dhaqso waa farkeeniye
dhalashadii kacaankiiyo markii dhibicuu noo hooray in dhulkeenna horay loo marshaa dhaabadu ahayde dhaqaalaha tacliinta iyo dhismaha dhidibka xooggeenna dharaarba meesha yare liidataan dheelitiraynaaye farteennaa la dhigay maalintii lagu dhawaaqaayey in dhulkeenna baadiya iyo beled dhaydu wada gaadho dhammaan inaan akhrino oon qornaa laysku dhaarsaday ee dhaqsadii reer miyiyo beledkiyuu idinka dheerayn
baraha dadka waxuu dhigayo jaali ka dhaadhici baraha dadka waxuu dhigayo jaali ka dhaadhici u dhaqso waa farkeeniye u dhaqso waa farkeeniye
waanadaan dhigaayo iyo murtidu yaanay idin dhaafin qof walow adoon dhimin xilkaa dhabarka kuu saaran adiga oo dhegxumo diidaya iyo dhaqan shisheeyoo fog adiga oo farteennaa la dhigay dhiiri gelinaya adiga oo dhallaankaaga hadha dhaxal u reebaya adoo dhaadan oo tawraddana dhab ugu faanaya adoo dhaqaya beertiiyo bartaba reerkan ha u dhaamin dhaqsada reer miyow beledkiyuu idinka dheerayn
baraha dadka waxuu dhigayo jaali ka dhaadhici baraha dadka waxuu dhigayo jaali ka dhaadhici u dhaqso waa farkeeniye u dhaqso waa farkeeniye
dhalintii magaalada fadhiday dhodayartii joogtay weliba garasho dheeryeel ahayd kana dhaqaaqaysay kuwii dhigayay kuwii dhiganayay iyo kuwii dhammaystoo dhan dhakhtarrada dadka iyo xoolahaba dhaya xanuunkooda dhulka iyo kuwaa beerahaba dhabu dawaynaya dharka iyo dhuunigaa baxahayiyo dheemantii lacagta baabuurta dhalandhoolka ah ee dhagaxa jiidhaysa intaasoo dhan waxaa loo diray dhamacda loo jiidhay dhayal ma aha idinkaa dartiin loo dhibgelayaaye dhaqsada reer miyiyo beledkiyuu idinka dheerayn
baraha dadka waxuu dhigayo jaali ka dhaadhici baraha dadka waxuu dhigayo jaali ka dhaadhici u dhaqso waa farkeeniye